shariif xasan sheekh aadan hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada adisababa ee xarunta waddanka etoobiya ayaa jamcihii lasoo dhaafay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho shariif xasan waxa uu markii uu dib ugu soo laaftay muqdisho uu la kulmay xildhibaanada labada aqal ee beelaha digal iyo mirfleer kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimaha hadda ka socda dalka gaar ahaan doorashooyinka madaxweynaha madaxweynaha koonfur galbeed ayaa u sheegay xildhibaanada labada aqal ee beeshiisa in ballanqaad dhaba uu u wado uguna sido xasan sheekh maxamuud iyo dowladda etoobiya waa haddii uu dib ugu soo laabto mar kale xasan sheekh kursiga madaxtooyada ballanqaadka ayaa ah in xildhibaanada labada aqal ee digli iyo marfle kasoo jeeda loo magacaabi doono wasiire ka tirsan xukuumadda iyo sidoo kale safiiro dalalka caalamka ah jagooyin ah kaas oo ay heli doonaan xildhibaanada labada aqal kasoo jeeda beesha xildhibaanada digli iyo marfle ayaa sidoo kale inay aqbaleen codsiga iyagoona u ballan qaaday shariif xasan sheekh aadan inay u codayn doonaan xasan sheekh maxamuud oo hadda ah musharax doonaya inuu talada dalka mar kale kusoo noqdo kulankan ayaa kusoo aadaya iyadoo madaxweynaha hadda xilkiisu dhammaaday ee xasan sheekh maxamuud ayaana wajahaya ololo siyaasadeed oo aada u xoogan kaasoo kaga imaanaya inta ugu badan musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya oo ay ugu cadcad yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaare hore maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha hadda xilkiisu dhammaaday cumar cabdirashiid cali sharmaarke xubno kale oo siyaasiyiin caana iyadoo tirada guud ee musharaxiinta xilka madaxweynaha ay gaarayaan afar iyo labaatan musharax